sanadkan waxaan tegay laba gobol waxaan tegay gobolkan saaxil oo berberowna aanan dhaafin iyo gobolka sanaag oo ballaadhan runtii oo meelo ka mida aan tegay oo ceergaaba ugu muhiimsanta ilaa safarkaygan dambe wuxuu qaatay toban cisho in ka badan adduun aanu wadnay maanaan la tegin qaraabo gaara iyo cid gaarana soo maanaan salaamayn ummadda walaalaheena ee muslimiinta ah ee ehelkeennaah ayaanu ilaahay doonaynay in aanu wada xusno oo annaguna aanu ka faa'idna iyaguna ka faa'idaan walaalayaal waxay fasiiruu fi lardi dhulka socda baa layidhi oo ku cibro qaata waxaa runtii aanu soo aragnay wax badan oo wanaaga iyo wax badan oo dhaliila labadaba oo u baahan inaynu kabno waxaanu soo aragnay oo kow ah ilaahay oo nicmadiisii inagu shubay meeshaad tagto galbeedna markii hore aan tegay intaanan safarkan gelin meeshaad tagtaba nicmo nicmo roobkii baa meel walba saarta janawari aakhirkeediiba ahayd iyo februari inteedan hore waa wakhtigu jiilaalku ugu darnaa meeshaad istaagtaba nicmaa jirta weliba gobolkaa shisha runtii waxyaabaha la yaab kale ee aad ku arkayso waxaa ka mida durdur iska socdo magaalada xiis markaanu tagnay waxyaabahaan la yaabay waxaa ka mida baddi waa tan malaa waxaan boqol tallaabahayn ka yar badda biyaheedu waa dhanaan biyihii macaanaa ceelkii magaalada dhan waraabinayeyna intaasuu jira maraja albaxrayni yaltaqiyaan waa nicmooyinka aad arkayso waxaa labaadoo runtii aan dareennay gobolladaa intaan joogno gobolkaa weliba sanaag nimcada aan dareennay waxaa ka mida waa gobolka ugu nicmada badan qof soo arkay ayuumbaa ka sheekayn karaya inta la dalxiiso ee aad aayaadka inagu dalxiiska waa aayadaha ilaahay lagu cibri qaadanaya inaynu ka hello hadday buuro tahay hadday biyo tahay hadday dhir tahay hadday dheeri tahay hadday geedo kala duwan tahay subxaan allah walidaalika aayadda qur-aanka ah ayaan fahmay alam tara ana allaha يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم وديابيسا لابد كن يشن بقول أوفيت أيها بورت الدالة ليلى أن دوشي أن تاجني markaasaa quruxda halkaanu ka soo kornayna sallaanna umaanaan raacin allaan baaltiijna umaanaan raacin iyo miscatoona waanu soo gollayno laba kun iyo shan boqol baad ka sarraysaanoo fiid baa layidhi sidii leefalkay waa nicmo ilaahay waxyaabahaanu soo aragnay waxaa ka mid ah nabaddii oo koraysa nabaddii nicmooyinka nabaddii oo soo koraysa dadkii ood mooddo inay ka sii yaraanayo wixii la odhan jiray dagaalada iyaduna waayo anigu dadka ugu badanee wakhtigii abaarahana tegi jiray baan ahaa waxaad moodaa in dadku ay xaggii nabadda u jeesteen allah u siyaadiy lama waayo dad had iyo jeer shar wada lama waayo dadku inay isqabsadaan laakiin waxaa la eegaa dadku siday dareenkooda u soo celinayaan markay dhibi dhacdo waxaan ku beegannay meel shidan la yidhaahdo oo waxoogaa yaroo khilaafi uu dhex maray oo aad yaro maqasheen baa laga yaaba inay wax ka yaro dhaceen qolooyinkii odayadoodii iyo cuqaladoodii baanu la kulannay mid weliba wuu ka ooyaya arrinkaa isaga waa dareen wanaagsan oo aanu aragnay ayuu ahaa waxaan soo aragnay masaajidadii oo runtii aad u soo camirmaya dacwaddii iyo diintii oo aad u socda dadkii oo jacaylka kusii badanaya iyada magaalada berbera waxaan uga dulbooday way idiin dhowdayo waa taqaanaan xagga dhismaheeduna wuu horu maray lama gaadhaan baa laydhaha shalay markaanu ka soo noqnay ceergaaba in yar inteeda dawaaradda in yar noo yaro jooji aanu daawanay baanu dheh magaalada geli kari mayne qofka arka berbera isbeddel baa ku dhacay intaasaa barbarayna allah hawse ilaahay inagana hayna wada siiya ergaabo laftigeeda akhirkiisii baa igu dambaysay iyadana xaggaa xataa horumar weyn baa jira oo laamiyada iyo markaad aragto runtii aad bay usoo korto laakiin berbera xaggaa laguma gaadho berbera iyadana xifdiga qur-aanka ayaa berigii hore anuu labyosagaashanka mar lay diray oon macallin ka noqday qur-aanka kariimka ah runtii beriga iyo intii ka horaysay iyo in badanoo ka dambaysay xataa xifdiga qur-aanku muu gelin berbera berbera oo ahlu qur-aan wada noqotay habliyaynamaba xafadadii kitaabkuna ay ku bateen berbera labadaa diintii iyo adduunyadiiba waa dareemaysaa kulammadoodaanu gallayna runtii iyaga xataa madaxdooda iyo siday u giijinayeen waad yaabsa berbere intaasaan ku daayay ina celiya sanaag ina geeya sanaag nicmadaasaa taali waxaanu marnay tuulooyin badan gobolku halku noogu dhacaanu seexanayn dadka nimcadan isku qoofalaneed wada haysaan ma hayaan haddaba baahi diineed baa haysa dadkii saddex bilo waa kuwaasoo carruurta yar baanu hayna halkaasaanu ku soo xaraynay adhigii yaraa iyo neefafkii ayaanu waxa weeyaan u soo iibinay laakiin waxba tari weyda macallimiin aan mushaharhaysan baad arkaysa oo qur-aankii dhigaya dhibaato badanoo haysata xaggaa duruufta oo aydaan caruurta dhallinyarta maanta idinka hooyooyinkiin iyo aabbihiin madaariistii iyo iskuulladii iyo jaamacaadkii waa tuulooyinka markamarkay miyada tagnaan ka hadlaya kama hadlaya ceergaaba dhexdeeda duruuftaasi way jirtaa arrintaasaa lagaala hadlaya arrinta cajiibkaa ee aan ka soo booday waxaa ka mid ah waa dad ahlu karama iyagoo duruuftoodu way iska hoosayso ayaa waxay ku dhahana dhaafin culimmada waxay dareenkii ahaa aan ka soo gaadhay dadkeennii hore haddii culima ay soo marta meel noo ducee baa la odhan jiray tuulo waliba waxay doonaysaa in loo duceeyo markaasay ku leedahay annaga maanta nala joog galabta nala joog hor ducee tuulada u ducee tuulaanu isnidhi soo yaro dhaafa weliba tuulo barwaaqo badan iyo nicmo badan iyo dahab iyo wax lagu sheegayey markaasaa way raadinayaan oojiyeban gaaiga annagana wakhtigaa nagu yaraa gabalkaa naga dhacaya oojiyeban oojiye in yarna haate duceey hor duceey bal ku duceeya meesha tuulaanu dhaafnay waa ka cadhonaya horta maxaad noo dhaafteen annaga maxaad noo dhaafteen miyaanaan ducada u baahnayn ducada culimmada miyaanaan u baahnayn bay leeyihin meidimaan si kale idimaannaa dhaafine habeen bay haydoo waad hurudeen markii aanu idin dhaafnay lakiin annaga idinku soo noqonnay intaasi waxaan odhan karaa waa in nimco guud oo la haya dhaliisha dee waa intaynu hayno inteedii unbay hayaan bahal qaad la yidhaha baa ummaddii wareeriye qaad waa ina wareeriye magaalooyinka ugu layaabka badan ama tuulooyinka aanu soo marnay waxaa ka mid ah magacyada ayaa laga yaabaa inay iga qalqaldamaan godmo biyacas waxaan isi malaha magaalo dalxiis magaalooyinka ugu wanaagsane aanu leenahay mid ka mida weye shalalaadkii biyihiisaa u shalwanayay maxay yidhahdeen kuwii kululaa iyo kuwii qaboobaa iyo kuwii waxaan idhahay iskugu qoofalay haddaba lama isticmaalin dab dhuxula lama isticmaalin wax la isticmaalay ma jirto electricity iyo toon waa qaar ilaahay kuleyliyey iyo qaar oo isku meel ku yaalla magaaladaasi waxay ka cabanaysaa aqoon la'aan masaajidkoodii oo aan dhisnayn waxa ay ka cabanayaan qaad iyo cibaado xumo iyo jahli waana magaalooyinkii inoogu wanaagsanaa laakiin waa la qayilaya habeenkii raggii dumarkii waa dadaalayaan carruurtii inay dadaashay doonayaan odayaal waaweyn u dadaalaya way jiraan laakiin dhallinyartoodii raggii xoogga ahaa waa qayilaya waa tusaale meeshaasoo dhan maaha dhammaan sida inaguba hargeysa iyo halkaas waa isku mid meel walba bari iyo galbeed meeshaa tagto waa isku mid bay waxay ka cabanayaan ummaddu markaad aragto si guud baalka qaadka waa mushkiladda ayna haysta waa mukhadiraat walidaalika waxaan xasuustay nin gaala oo islaamka u fakaray kitaab saqaafadoon akhriyi jiray markaasaa wuxuu idhi ka'sun waghaaniyatun yafcalaani fi اlummati اlmuxamadiya maa laa yafcaluhu alfu madfac khamri iyo mukhadiraat iyo inan heesta oo lagu maaweeliyo oo meelaha looga tumo miisiga iyo jaaska waxay ku samaynayaan ummadda nebi maxamed wax aanay ku samaynin kun madfacoo lagu ridaa dhallinyarteennii madaafiic baa ku dhacday mukhadiraad la yidhaahdo qodobkaasi waa qodob aan soo mulaaxadeeyey bari iyo galbeed haddaan soo maray ummad aan waxba qabsanayn oo qaad wareeriyey biyihii durdurkahaana waa kuwa geedihii kala duwanaana waa kuwa beeyadiina waa taa malabkiina waa kaa buurihiina mustaqbalka waxaaba laga rajaynaya dahab baa laga rajaynaya laakiin ummad aan shaqaysanin in badanoo ka midi ayaan soo arkay oo tusaale u ah intayna kalena waa intaynu haynay ayuunbaa jirta waxaad soo arkaysaa markaad runtii eegto arrinka qabyaaladda waxaan idin wuu soo yaraanaya laakiin haddana wuu jira waa xanuunada waaweynayna haysta ee ay tahay inaynu ka takhallusno gun iyo gebagebo walaalayaal waxa muhiimku yahay in dacwadda iyo diinta loo socdo kaa aan ka sheekaynayno ee qaadka cunaya ee aan salaada tukanayni waa ka ku karaamaynaya kusoo dhowaynaya waa ka ku soo dhowaynaya ee ku jecel maxaase dhacay waxa dhacay waxaa ka habsaamay culimmadii waxaa ka habsaamay ducaaddii dadkii wax u sheegi lahaa ee ka soo ridi lahaa baa ka habsaamay waxaynu jecel lahay qudha inaynu iska raaxaysanno culimooy oo aynu iska fadhino oo aynaan meel tegin waxyaabaha la yaab kaleena arkay bay ka mid ahayd culimmada oo qudhi halkaa ma waaniso caaqiladooda salaadiintooda ee dowladda waxaad mooddaa inay gobolkaas sanaag si iminka isugu wada xidhan yihiin oo ay doonayaan barnaamij aanu ka qayb gallay oo runtii misjaamaca lagu qabtay ceergaabo looma kala hadhin habeen ka mida waxaaba hadlay uun dadkii caaqiladii iyo salaadiintii iyo dadkii ama madaxdii oo isku qodob baa laga hadlaya tanuu sheeku sheegayn baa laga wada hadlaya waa nuqdad wanaagsan xanuunadiina waa laysla sugaya waxaynu u baahannahay laakiin markaanu u tagnay annagoo culimo dhowra ah dee waxbaan u sii kordhinaynaa annagana farxad bay noo kordhinayaanoo waxbay nala qabanayaan saa darteed waxaan odhan lahaa xanuunadan waaweynaynahay si qabyaaladda iyo qaadka iyo salaad la'aanta iyo shaqadii waa helaynaaye laakiinse bahalkanina wareeriye iyo hurdadan waxaynu kaga baxaynaa ummadda in la baraarujiyo dacwadii diin loo sheego xilbaa ina fuule culimooy aan dadaalo